أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون
bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal meel walbo aad naga maqashaan kusoo dhowaada barnaamijka diiradda jimcaha oo jimco walba hadahan oo kale aad ka maqashaan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan aalaaba barnaamijka waxaanu kusoo qaadanaa mowduuc muhiim ah waxaan toddobaadkan ku lafaguri doonnaa luqadda carabiga halkudhiga mowduuceennuna waxa uu yahay kuma ayaa leh luqadda carabiga waxaa marti inoo ah oo nagala qaybgalaya aqoon-yahan abshir xaaji faarax sheekh cabdulilaah abukhaalid iyo sheekh cali cabdulaahi sheekh cali katiin waa mar kale iyo barnaamijka diiradda jimcaha أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون
waa hagaag dhegaystayaal meel walbo aad joogtaan mar kale waxaanu hawadeedii ka leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu haddaba sida hordhaca aad ku maqasheen waxaan barnaamijka maanta ku lafaguraynaa luqadda carabiga halkudhiga mowduucuna waxa uu yahay kuma ayaa leh luqadda carabiga ma qolo ama qowmiyad gooni ah ayaa luqadan leh mise waa luqad caalami ah inta aanan martida soo dhoweyn islamarkaana aanan gelin falanqaynta waa warbixin aanu ku eegayno qiimayn ahaan dalka soomaaliya iyo sida haatan looga barto luqadatan carabiga waa kan haashim cabdinaasir marka si guud ahaaneed loo eego waxaa dalka soomaaliya kusii yaraanaya xarumaha lagu barto luuqadda carabiga iyadoo kaalintaasi ay soo buuxinayaan kuwa lagu barto afka ingiriiska macallimiinta luuqadda carabiga ayaa waxay arrintan u sababaynayaan maamulada ka jira dalka ee ku xihan shisheeyaha oo culays saaray iskuullada luuqaddan taas oo ah qorshe xeel dheer oo ka socda dowladaha reer galbeedka oo doonaya in thaqaafadooda la barto tan islaamkana laga tago iyadoo ay sidaa tahay ayaa haddana waxaa xusid mudan in walayaadka islaamiga ah ee ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab si wacan looga barto luuqadda carabiga qaar ka mida walaayaadka islaamiga ah oo ay uga horrayso jubba waxay sameeyeen barnaamij dadka lagu baro luuqadda carabiga oo weliba lacag la-aan ah dad badan ayaana ka faa'iidaystay kuwa horlena hadda ayay bartaan horumarka barashada luuqadda carabiga ee walaayaadka islaamiga ah ka socda waxaad ka dareemaysaa xataa carruurta yaryar ee dhigata dugsiyada qur-aanka kariimka وبعد هذه التحية العذرة شرف لنا باشتراككم معنا في هذه المناسبة العظيمة ونقول لكم دبتم وضاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا فحضوركم شرف لنا ويضفي على حفلنا أنسا وسرورا maadaama maamulada shisheeyaha ku xihan ay culays saareen barashada luuqadda carabiga waxaa dhanka kale xusid mudan in macallimiin badan ay samaysteen iskuullo hab online ah wax looga barto dad badan ayaana habkaas ka faa'iidaysta inta aynu ku dhaafno warbixintaasi iminkana waxaan toos u gelaynaa barnaamijka aan se marka hore soo dhoweeya martida ee dhammaantiin waxaan idin leenahay soo dhowaada assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu السلام ورحمة الله وبركاته waa hagaag waxaan ku horeynayaa een, abshir oo dhankeyga midig fadhiya abshir luqadda carabiga waa luqad noocee ah بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم جزاك الله خير أخي Eh, luqadda carabiga waa luqad qadiim ah ilaa muddo soo jirtay Een, ilaahay subxaana watacaala ayaa garanaya xilliga maaragtay ay maaragtay la bilaabo in lagu hadlo waa luqad aada u ballaaran waxay ka kooban tahay marka macnaha la sheego xuruufteeda macnaha labaatan iyo sagaal xaraf ayay ka kacdaa waa luqad aada u cajiib ah waxay ka kooban tahay qeyb loo yaqaano nadmi iyo nasri macnaha gabay iyo waxaan ahayn gabay Eh, waa luqad eh, saan kuu sheegay qadiim ah waxaa loo qaybiyaa luqa shimaaliya iyo luqa januubiya carabta annagana soo xigta oo yeman oo luqa januubiya ah iyo luqa shimaaliya luqadda xijaaz iyo wixii ka shisheeya luqad aad u erayaal badan weeye ilaa ay dheheen culammadu laa yuxiituhaa ilaa nebiyun nebi unbaa maaragtay kelimaadkeeda koobi kara luqad aad maaragtay u tiro badan waxaa la dhihi karaaba awsacu luqatin filcaalam yacni luqadaha caalamka adduunka midda ugu macnaa xagga erayaalka midda ugu ballaaran weeye oo ajmaluha weliba tan ugu qurxoon weeye markii lagu hadlayana luqad aad u qurxoon weeye waa luqa khaalida luqad waaraysa weeye ilaa qiyaami saacana insha allah way jiraysaa waa luqat diin weeye waayahay ee waan kusoo laabanayaa waxaan siinayaa sheekh cali katiin sheekh cali muhiimadeeda maxaad kusoo koobi karaysaa ee luqadan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين بعد luqada carabiga waa luqad aad iyo aad u muhiim ah muhiimadeeda waxyaalaha kutusinaya waxaa ka mid ah inay tahay luqadii diinta oo kusoo degay qur-aanka kariimka ah oo qeymihiisa iyo fadligiisa iyo wanaagga uu leeyahay la wada garanayo waa risaaladii khaatimada ahayd ee rasushii lagu khatimay luuqadii ay kusoo degtay weeyaan ilaahayna subxaana wa tacaala qur-aanka uu noogu sheegay inuu carabi yahay kitaabun fusilat aayaatuhu qur'aanan carabiya liqowmin yaclamuun marka waa luuqadii diinta oo dhan wey. oo sunnadii nabiga sal alla alay slam qur-aanka sharxaysana luuqadii bay ku saabsan tahay qur-aankii luuqadii buu kusoo degay qofka marka muslimka ah diintiisa inuu fahmaa waxay ku xiran tahay qadarka aqoomeed ee luuqadan uu leeyahay marka caqiidadiisii iyo cibaadadiisii iyo suluugiisii iyo akhlaaqiyaadkiisii iyo diintiisii oo dhan baa waxay ku xiran tahay inuu faham fiican luuqadan u yeesho oo qur-aankii uu fahmay ujeedkii laga lahayo wixii loo abuuray wixii adduunyada loo keeno dhanba inuu fahmo liibaantiisa adduunya midda akhraba uu fahmo waxay ku xiran tahay luuqada inuu yaqaano marka taas waxay ku tusinaysaa ahmiyadda ay xambaarsan tahay luuqadan iyo muhiimadda ay u leedahay shaqsi kasta inuu barto uu markaa waxa weye si uu diintii ugu fahmo waayahay ee waxaan siinayaa ee sheekh cabdulilaah sheekh ee saaxiibayaasha gaar ahaan abshar wuxuu sheegay in luqadaha kale ee caalamka ay ka hodansan tahay wax tusaalooyin oo aad ka bixin karto dhankaas بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين اللغة العربية سي walaaluhu ay ka dhawaajiyeen waa luqad waxa weeye luqad maanta jirta luqadaha ugu muhiimsan weeye bal iskaba dhaafe gaaladii oo islaamka iyo carabiga yasi jirtay ayay qasab ku noqotay inay yidhahdaan luqa alcarabiya waxa weeye min luqaati alxaya oo waxaanay ku sheegaan xataa umul mutaxida luuqooyinka rasmiga laga hadlo toos qofka afkiisa ugaga hadlo ayay ka mid tahay awal waxaa lagaga hadli jiray meeshaa shan luqo oo dadkii dagaalkii labaad adduunka u guulaystay ee qasabka dee ku qaata adduunka xooga ku ku maamula luqa ingiliisiya luqa faransiya luqa ruusiya luqa jinaha iyo wixii lamida iyo isbaanishku isagana loo yeelay malaha dowladaha ku ku hadla badnaantooda laatiin america dhaba isagana laga hadla laakiin luqa carabi marka dambe farad waxay ku noqotay in qof kastoo caraba ama matalaya carab safiir ha noqdo ama madaxweyne ha noqdo ama nin danjira meesha u jooga ha noqde inuu soo taago mimbarka un inuu luqa carabiya kaga hadlo oo marka luqadii kale loo tarjuma iyadii taasu taas cid kastaa ma hesho Ee, marka luuqa alxaya weeye midda kale waxaa weeyaan waxaa ku tusa hamiyadeeda Ee, horta si walaalu sheegan waa luuqadii waxaa weeye aakhiru risaalaat ilaahay uu maaragtay ummadan u soo diray luuqadii kusoo degtay waa luuqadii ee, kitaabka iyo sunnaha weeye waa luuqadii ilaahay u doortay inay aakhir al- khaatim risaalada ay u noqoto luuqadii xambaarsanayd laguna soo dejiyo ee, khaatim alambiyaa oo afsaxa naas ahaa lagu soo dejiyey waxaa muhiimadeeda ka mida dhinaca marka xagga waa naaxiya diiniya weeyaan Ee, oo kan imaamu shaafici waa kan leh jamiicu kitaab illaahi inamaa unzila bilisaani alcarab kitaabkiisa risaalaliyaadu ku leeyahay qur-aanka ilahay kuma jirto kit- kelmadan luqa carabi ahayn buu leeyahay way jiraan dhowr kelmadood ay yidhahdaan waa faarisiya mucaraba laakiin tacriibkaasu xataa waa tacriib dhammaaday waqtigii islaamka soo degin ka hor carabi ku hadli jirtay oo mar hore faarisi kasoo guuray ee macnaheedu maaha kelmada faarisigu qur-aanka kusoo degay maaha wuxuu kaloo leeyahay imaam shaafici raxmatullahi caleyhi wuxuu leeyahy wabilisaaniha nazala alkitaabu wajaa'at isunna wuxuu kaloo leeyahay إن معاني كتاب الله موافقة لمعاني اللغة العربية وظاهر كتاب ملائم لظاهر كلام العرب ففي القرآن من الإيجاز والاختصار والعام والخاص كما في كلام العرب marka luqa carabiga kusoo degay ahmiyadaas diiniga khaaskay u leedahay maanta ummadda islaamka u leedahay ta kale waxaa weeye marka loo eego xagga khasaarada iyo maaragtay waxay xambaarsan tahay weynaanteeda iyo iyo gudaweynaanteeda waxaynu soo qaadanaynaa mucjabkan loo yaqaano lisaanul carab oo ibnu manduur ninka la yidhahdaa uu qoray qarniga toddobaad ee hijriga ah waa waqti aminka toddoba boqol sano wax laga laga joogo markaasa waxaa kitaabka waxaa ku yaala siddeetan kun oo maado siddeetan kun oo yani lafad baa ku yaala siddeetan kun oo mid walba weliba uu uu maaragtay ee uu si kala baxaya intaasoo kelmadood laga sii laga sii maaragtay muraadifaad u noqonayso baa ku yaala marka loo barbardhigo luqada ingiliisiga ah oo qaamuuskooda ugu muhiimsan oo u yaqaanaan qaamuuska u yaqaanaan ninka loo yaqaano samuel johnson qaamuuska johnson loo yaqaano waa midkay ku dhaartaan waxa luqada ku weliba dhowaan baa la qoray markay caalam islaamiga gumaysteen qarnigii siddeed tobnaad baa la qoray waxaa ku yaala labiyo afartan kun oo maado buu xambaarsan yahay ama wax nus ka yar nis u dhigma luqada carabiga saas uga waasaxsan tahay luuqooyinka maanta ee adduunka ugu intishaarka badanna tu ingiliishka ayaa ka mid a marka luuqa carabiga saas luuqooyinka o dhan waa muhiimsan tahay waayahay ee waxaan siinayaa abshir abshir luqadda carabiga gudaha marka loo galo mararka qaar waa la ablaableeyaa ama waa eh, la qaybi qaybiyaa fusxada oo kale maxay tahay fusxada martaa saad sheegtay walaal jazaak allah khayr Een, luqadan waxaa loo qaybiyaa alluqa alcarabiya alfusxaa iyo allahjaad طبعا يعني عربtu lahjaad bay leedahay luqada aad lahjooyin fara badan baa jira sida soomaalida oo kale nacam qur-aanku marka wuxuu ku soo degay luqatu oo lahjatu quraysh yani luqada carab yani luqada carabiga quraysh xilligii nebiga sala allahu calay wasalam soo saaray oo ay yani jaanis waxaa jiray quraysh ay heshay in imaamasho xaramkii ay imaamasho carabtoo dhan u imaato ee waxay furatay naadiyaal waaweyn meelo maaragtay gabayga lagu soo bandhigo iyo khudbooyinka carab isugu imaanayso marka luqadii oo diyaarsan oo luqatu qurayshin ay luqadii kala qaadatay oo afsaxu luqatin ay noqotay baa qur-aanku soo degay waxaana ku soo degay luqatu quraysh marka waxaa jira lahajooyin kale oo laga fasiixsan hadda gaar ahaan alluqa aljanuubiya cumuuman oo yamanta waxaa ka fasiixsan luqa shimaaliya oo midan oo reer xijaaz ama hadda aan sheegayna qur-aanku soo degay marka حاليا هذا وضعي أنا وجه هذا وضعي حاليا هذا أنجو العالم كنا وحاجة العربية الفصحى اللغة العربية أو فصيحة هو أنت بدن دي كتب تلقوا قرأ علماء إكو هالله إذا هذا اللغة هالله إيه اللهجات اللهجات مركا هذا قبيل كسو عربي لهجو ليه مفردات كيدو عسكو جنان مفرد عربية كوا أجنبي أها مارت سوال حق لي اللغة مركا وأنا مد هذا الإسكو هايس معنا هذا واحد معركة تغنت هاي إيادو الإسكو هايس جودهان عربي قد قال كسو سعودو واحد جت معناها اللهجة دان إن لهذا لا نشريه هذا مثل رجال بيت هو سعينا in lahjadaha la nasriyo oo la qoro oo internetka la geliyo si meesha uga baxda luqadii fasiix ahayd oo luqada khaalidka oo luqada qur-aanka ah marka way jirtaa luqa carabi qayb fasiixa iyo qayb aan fasiix ahayn waayahay adigu qaybteed ku hadashaa
midda fasaxada ah insha allah waahayag dhegaystayaal weli waxaan dhex muquranaynaa barnaamijka diiradda jimcaha oo aan maanta ku eegayno luqadda carabiga iyada oo halkudhiga mowduuceenuna uu yahay kuma ayaa leh luqadda carabiga inta aanan siin shaqale katiin sheekh cabdulaah luqadan carabiga imise wadan ayaa looga hadlaa xilligan bismillaah horta duwal alcarabiya waxa loo yaqaano ama ku jira waxa loo yaqaan jaamica duwal alcarabiya marka la tiriyo maanta waa labayo labaatan dowladood soomaaliya ka mid tahay iyo dad lahodooda carab u dhashayba dhowaan waxaa lagu soo daray soomaaliya iyo eritariya iyo jubsal qabar baanfal ugu dambeeyey duwal cudwi ka noqda marka duwalkaasoo dhan sida luqa rasmi wayna noqoto dastuurkan way ku qornaan hadda dowladda oo soomaaliya waxaa la odhan jiray luqadaha rasmiga waa soomaaliga iyo carabiga qorayd yaama dadku inta badan ku hadlay hadday rabaan labayo labaatankaa dowladood horta waxaa weeye waa duwal uun loo ictibaariyay inay luqa duwal jaamaca carabiya ku jira oo luqa carabiya ay ku hadlaan qolo kastaba meel ha u joogte dadka ku hadla marka waxay yidhaahdaan tiradiisu waxay dhan tahay afar boqol iyo lixdan iyo toddoba milyan oo qof marka iyagu markay saa leeyihiin waxay u jeedaan dadka uun carabiga asliga ama carabta inta ku nool laakiin runtii luqadana maaha luqa carab ku kooban waa luqada islaamka oo dhan ku hadlo oo ay tahay mafruud qof kasta oo laa ilaaha ila allah yidhahda maxamed rasul yidhahda waa luqadiisa weeyaan waa luqad meelo badan looga hadlo qaaradan lagaga hadlin male maanta haddii aan xataa dowladaha ka jira adduunka aan luq rasmi u ahayn shucuubta ku nool ee islaamkii luqadaas waa luqadooda rasmiga oo nin aan kasoo shaateen ka qira waxbuu carabi ka yaqaana faatixadaba haatee marka waa luqa muntashira weeyaan waa tahay sheekh cali barnaamijka warbixinta aynu ku bilownay sida ku caddayd dalka soomaaliya gaar ahaan jubbooyinka oo kale waxaa laga bilaabay barnaamij carabiyeyn ah oo dadka luqadda carabiga lagu barayo oo weliba maamulka islaamiga ah ee jubbooyinka uu juhdi badan ku bixinayo barashadeeda marka la fiiriyo ma fududdahay runtii waxaa la dhihi karaa waa luuqadaha luuqada ugu fudud way waxay ogtihiin soomaalida oo hadda asal ahaan aan luuqadaas ku hadli jirin haddana markay dhulka carabaha tagaan waa dadka koowaad oo la qabsada carabta waxaad arkaysaa nin eeshiyaana oo labaatan sano joogo oo carabi aqoonin iyo nin soomaaliya oo laga yaaba bilo inuu joogo ama sanad joogay oo carabiga ku hadlay taas waxay ku tusinaysaa marka luuqada carabeed iyo sida akhdigeeda ay ugu fudud oo weliba khaas dadka soomaalida waxaad dareemaysaa xataa markay soomaaliya ku hadlayaan ereyo badanoo carabi ah waa ku dhex jira mar qofka soomaaliga inuu barto carabi ama si guud baa la barta carabiga waa erayo fudud oo kooban oo si la xifdin karo waxaad ogtihiin soomaalida midda kale carabi wuxuu ugu fudud waxaa ka mid a dugsiyada qur-aanka baa lagu soo bilaabo loox buu kusoo dhigay nin soomaaliya marka aan carabiga qori karin waaba naadirba marka taas waxay ka qayb qaadatay inay aad carabigii ugu fududaato waxaan xasuustaa tusaaladan usoo qaado xagga fudaydka magaalada muqdisho oo kale beri baan waxaan ka bilownay olaale ku saabsan dadka carabiga la baro marka maraakiis baan furnay wadaaddo dhowras aruursadaanahayn maraakiistii marka waxaa lagu soo xareeyey rag iyo haweenba dad waaweyn oo qaarkood xataa fartaan qori uqo wax yar bila yar kadib dadkii waxna waa qoraya waxna waa akrinaya carabina ku hadlaya waa dad waaweyn weliba gabdha afartan jiraa konton jiraa ku jiray rag waaweyn odayaalo ceraalaha ku jiray taas waxay noqotay marka wax oo miithaal iyo tusaale namuudaj cajiib badan oo lagu daysan karo ayaa ka soo baxay meeshaas marka waxaad leedahay marka luqado kale hadday ahaan lahaayeen waqtigaas kuma barteen ingiliish iyo faransidii la bari lahaa waxaa laga yaaba sanadii ku qaadan lahayd ama qof waayeel maba fahmaysaba luqada ingiliishka laakiin markii carabi loo sharxo oo wax yar loo sawirada loogu dhigo dhowr maalmood darsi la siiyo way la qabsanayaan dadku si sahlan maxaa la diintoodii qur-aankii akrinayeen iyo faatixadii ku tukanayeen iyo salaadii ku tukanayeen kulli wixii baa saacidaya bulshada dhan baa saacidaysa guriga markay taga dhowr qof carabiga yaqaana oo u akhrinayo dhahaystan baa loo qoraa ilmi yararka baa u sheegaya yani laakiin luqadaha kale saas looma baran karo ma sahlan waxay u baahan taha khasus gooni ah iyo si gooni inaad meel uga soo baxdo ay u baahan taha midda kale qofka muslimba hadduu yahay wuu u baahan yaha luuqadii meel kastoo muslimiintu joogaanna luuqadii khudbaday baa lagu akhrinayaa diintii baa lagu akhrinaya lagu fasirayaa qur-aankii baa dhex yaalo carabi ah marka waxaad dareemaysaa hadda barnaamijyo laga soo diyaariyay dhanka shiinaha oo kale rag tegey oo soo qaatay barnaamijkaas islaamo waayeel ah oo haddana qur-aankii baranaya carabku baranaya oo weli weligoodna aanba arkinba meel carabi looga hadlo laga yaaba taasoo kale waxay ku tusinaysaa marka luuqada carabi dadka waayeelka ma baran karaan luuqadaha kale ku adagta ama luuqada carabiga luuqad sahlan akhrigeeda oo xataa waxa lagu sheegay waxa lagu leeyahay qofka asagoon xataa weligiis carabi maqlay dee qur-aan lagu akhriyo qur-aankaas saamayn buu ku yeelanaya isla marka adiga kuwa ta eh qofka u tafaruqa ee u go'ah inuu barto imise ayuu ku baran karaa bilo ama sannado luqadan runtii luuqada marna waa takhasusi marna waa bilow iyo faham fahamka waxaa qofkii dadaalkiisa ku xirantaha bilo gudahood ayuu luuqada asaasiyaed ku fahmi karaa erayada uu isticmaalayo erayada dhow maarata guryaha guriga alaabta looga hadda guriga markaad joogto oo kale ashyaada magacyadeeda qofka hadduu barto si sahlan buu isticmaali karaa wax badanoo soomaalida ka mid ah ashyaada hadda faas marka leeyahay faasi buu ka yimid way yaqaanaan maacuun bay isticmaalayaan qaarkood waxa weeye waxbay arey badan bay isticmaalayaan ku dhex jira hadduu marka qofku wax yar ku bixiy muddo yaroo kooban asaasiyaadkuu faran baran karaa hadday takhasus noqotana dee waxay u baahantay muddo sanad iyo wax lamida inuu u barto waa tahay abshir innagoo halkaas ka ambaqaadayna mawaadda ugu muhiimsan ee luqaddu aysan ka maarmin carabiga marka la baranayo maxaad nooga sheegi kartaa sida sheekh cali sheegay horta luqadan in la barto way sahlantaha waxaana saacidaya qur-aankii oo ilaahay sahlabaa macnaha luqadii carabiga ku qoran waxaa intaa kuu dheer luqadan waa loo khidmeeyey yacni salafkii waxay sameeyeen wax cajiib ah khidmad luqada adduunka caalamka aan loo qabanin baa loo qabta waxaa la sameeyey macaajim kelimaadka carabiga maanta hal kelimad hadaad ku hadasho waxaa la yaqaanaa mufradkiisa iyo jamciisa meeshuu ka imaaday asalkiisii marka waxaa jirta wax culum carabiya waxaa ugu muhiimsan ilaa shan cilmi mid waxaa la dhahaa cilmi luqa waa macaajimta waayo oo luqadii carabiga ahaa oo ilaa maanta haddaad maanta u baahato kombyuutar carabi maxaa lagu dhahaa waad ka maajinka waa ka helaysaa mid waa qawaacid cajiib oo nooc yani cajiib oo qoran oo dhaha qawaacidu naxw yani waxay xakameynaysaa laxniga carabiga gadaal dhammaad kama khaldi kartid kelima carabi haddaad ku hadasho waa la yaqaan wax harkaynayso mid waxaa la dhahaa sarf waxay kaa xakameynaysaa awalkii dhexda kama khaldaysa carabiga lama khaldi karo mid waxaa la dhahaa albalaaqa alcarabiya habka iyo fasaaxada iyo usluubka carabiga bay ku socotaa kuwo kale cilmi dhan waxaa la cilmi caruud oo shicirka ah iyo gabiga ku xadidaya marka culumtaas oo dhan ayaa luqadan ku heeran mana la khaldi karo waa luqad macni maxfuud ah waana luqad sida walaalkii sheegay sahlan in la barto dabcan haddaan hadda isweydiina see loo baran karaa dabcan waa yani waa waa sahlan tahay oo maaragtay arrin kooban waaye sida sheekhu ishaaray waxaad baranaysaa fardaadka eryaalkaad baranaysaa bacdeen waxaad baranaysaa waxoogay usluubka sida loo dhiso kabacdi khudbadihii hore iyo shicirada akhrinaysaa bacda ayaamna insha allah qofka waa garto laakiin waqtiyada qaar marka la eego goobaha lagu barto carabiga gaar ahaan sannado ka hor dadku waxay samayn jireen wada sheekaysi xiwaar hadda waxaad moodaa xitaa meelaha lagu barto ama carabiga xoogaa ihtimaamka lagu siiyo gobolada wadanka in xiwaarka iyo ay ku yar yihiin arintaas ka waran walaal horta arintaas waa run wey jirtaa ka waaqic ahaan yani waxaa jirtay walaalihii muqdisho waxay sameeyeen tijaabo hadda koob waxaa la sameeyey macaahid baa la fura macaahidda waxay samayn jireen niman dhalinyaraha furtay dad waxay bari jireen mufradaad iyo xiwaaro waxaa dhacday marka in la arko qof soo muqdisho jooga oo muddo saddex bilood taqriiban intuu meel soo istaago laba saac carabi ku hadlaya markii muddo la joogay nimankii qaar waxay noqdeen shaqaale idaacadood markii carabta la tegeyna ayagaa la markow noqday marka luqadda dadka baranaya haddaan xiwaar la samaynin waxay noqonaysaa dee in erayaalkii maskaxa lagu haysto marka xiwaarku waaba asaaskaba lagu barna carabiga waayahay waxaan siinayaa sheekh cabdulilaah sheekh cabdulilaah adigu carabiga ma carabaha ayaad ku baratay mise wadanka
wallaahi de kolley soomaali kasta soo carab u yaqaan wax way bilownaayeen laakiin marka dambena carabaha un baan ayaan ka bartay intiisa badan saas bay ahayd marka hore laakiin de eber maan ahayn soomaali kasta oo diinta wax ka yaqaana carabigana wax buu ka yaqaanaa laakiin meesha oo carabiga marka dambe uun dugsigagii sare iyo jaamacadduba waxay ahaayeen wadanka carabta ahay waa tahay ee, luuqadda carabiga waa la ableableeyey qaybo badan ayay ka kooban tahay ee, xikam ayaa ka mid ah Ee, waa luuqad marka laga yimaado qur-aankii iyo diintii inay ku soo degtay haddana ee, xikmad ayay leedahay luuqaddan xikamkeeda ee, maxaad nooga soo qaban karaysaa Eh, intaanan xakamka u gudbin insha allah waxbaan ka odhan doonaa Eh, walaalkii iga horeeyey oo ka hadlay maarata luqada carabiga maarata qaybaha abshir qaybaha muhiimka oo laga ha- ay ku- ay qofka u baahan yahay inuu barto Ba waxay yidhahdaan afar mahaaradood ama afar shay baa maarata marka hore qofka inuu ka dhisan yahay way fiican tahay xataa ilmo yaro markaa iskuulka la geeya ha noqdo ku hadal horta waa inuu de qofkii wax- wax uu maarseeyo oo sidii hadda la- xiwaarka aad sheegaysaan iyo wixii la tacbiirka qofkii wax kasoo baxaan isaga wax cabiro taas waa muhiim taas waxaa la yidhahda maxaa- waxaa la yidhahdaa eh, maxaadatha Eh, tan labaad waxaa weeye waa inaad kitaabadii ay la socoto oo qofkii wuxuu qorayo surca mucayana maarata uu in daqiiqadii intaasu kelmood ku qori karo oo uu xoogaa gacantiisa aad u dhaqaajin karo Eh, mahaaradda saddexaadna waxaa weeye waa qiraa'a qiraa'ada qudheeda fan la barto weeyaan maanta o dhan inaad kelmad durtaato lama rabo waxaa la rabaa inaad qiraa'o iyana munaasiba inaad akhrido ta kaloo afraadna waxaa weye waxay yidhaahdaan alfahmu walisticaab wax kastoo aad maqashid ama idaacad ka dhegayso ama ka dhegayso qof dad ku wada hadlaya ka dhegayso ama meel kastaba ka dhegayse waa inaad eh, maarata aad fahamto wixii fahamkii aad inaad suuraysan kartaa wareysan kartaa weeyaan afarta maharadood haddii kugu dhismaan eh, waqti koobanna way ku dhismi karaan sida walaalaba hore ugu dhawaajiyeen marka luqadii carabi way kugu- way ku bilaaban tahay si wacanay kugu bilaaban tahay xoogaa waxaa jira laakiin dariiqada inagu u baranno yaa marmar qalad baa ka dhaca innaga waxaa laga yaabaa ummaddeena soomaaliyeed innagoo ayn maharaadkaas inoo taagnayn inaynu naxwo ka bilowno naxwaha waxaa lagu ogaa qof luuqada yaqaano is- inuu iska toosiya laxnigii iyo iyo iyo maaragtay iyo xarakaadkii iyo tashkiilkii laakiin qof ebero luuqada aan noqon hadduu naxu bilaabo carabi u noqon mayso waa inuu horta maadada carabiga yaqaano sida walaalu sheegan eh, mufradaadka luuqada uu ka- maaragtay hodan ka yahay wax ka yaqaano fiican kitaabadii wax ka qori karo qiraa'adii wax ugu baxsan yahay fahamkii markaa kadib wuxuu ka hadlayey ama uu dhisayey ayuu maaragtay iska toosin karaa Eh, midda kale suu walaalku sheegay afar maado ama afar qaybood waa muhiim jidda hadda maanta innagu dadka haddii carabi u bilaabmo horta waxaynu u noqonaynaa gadaale dadkii carabta ee luuqadan u dhashay iyagu wax la yidhaha naxwo iyo saraf iyo balaaqo iyo waxaa midna may oqon waxay ahaan luuqa bis- hal yaha- cala- cala saliiqa yani qofkii waa luuqadiisii suu doona u cabiri karaa suu mana qaldamayaba sida maanta wiilka geelshiraha maanta soomaaliya geela la jooga soomaaliya inuu isaga ku saxmayo adigu u saxmaysid gabay buu sii deynaya intaasoo boqoloo beyduu sii deynaya bay-adoo dhan magacyaduu yaqaanaa dhaqankiibuu yaqaanaa adaa waxaa loo barasho tegayaa baadiyaha loo barasho tagaa marka luqada la baranayo si reer magaalka oo kale uma khaldayo uma khaldayo abadan Eh, marka carabtuna saasay ahaayeen is- eh, luqadahaas ku baran jireen laakiin maxaa dhacday sidaynu ognahayna masaadirta luqa alcarabiya waa saddexo waa kitaabka ilaahay iyo sunnada nebiga sal ly slam iyo waxay marka labada laga waayo kelmadda waxaa loo noqonaya wax loo yaqaan edab aljaahili ama shicru aljaahili carabigii islaamka ka horreeyey isaguna xujuu noqon karaa oo kelmadda matalan waa shaacirka cantara gabagiisa ay ku jirtaa ama waa lagu odhan karaa ama ibrays bay ku jirtaa raggaas waa xuj- la xujaystaa wixii ka dambeeyey lama xujaysto lianno markii islaamku uu fiday oo futuuxaadkii waaweyn ay dhaceen oo masar iyo shaam iyo bilaad alfaris ciraaq la furtay waxaa soo galay dadkii diinta la gaarsiiyey carabiga ina bartan qasab bay ku tahay ilin waaga luuqadaas hadiyo goor adinku waxaad ogaataa ninka qaalibka ah ama guulaysta luuqadiisa ayaa socota maqluubkana luuqadiisa waa laga tagaa marka luuqada carabiga ayaa werigaas raayadu marka u taagneyd marka qof kasta oo marka ee, islaamku uu soo gaadho carabiga wuxuu isku dadaalsha inuu barto dadkaas marka way qaldameen luuqadii luuqal muwalidin waxaa ka soo baxday carabiga fusaxaha ee carabi saliiqada ugu hadlayeen meesha way ka baxday markaasaa waxaa timid dantan odhanaysa war luuqadii aan badbaadinno oo bal idin leexanin oo de marka xataa la arka ragga qur-aankii si kale ugu dhawaaqayo mafhuumkiiba qaldan yahay in allaha bariiun ama ila almushrikiina wa rasuulahu markay yidhahdeen oo kale xataa qur-aankiiba maarata ku qaldameen Ya- ya- naxwaha- suuratu baraa marka khaldaya Mara- naqaldaya iyo iyo- iyo meelo badan oo kale ah. markaas waxaa noqotay in qalinka bogga la saaro oo bal qaa- carabigii hore aan laga tegin bal asligii loo noqdo markaas afartan ma- afartan maadoodood baa muhiima soo baxay sarfkii macaajimtii oo mufradaadkii ah waxaadna ogaataa sarfiga iyo macaaj- macaajimku iyagu kelmadda ayay ayay ka hadlaan jumlada ay waxba kama hadlaan halka kelmadood ee maatan saddexda qor matalan xaraf ka kooban ama wax ka badan ha koobaanaatee taasay qaadaa dhigayaan sarafku wuxuu ku eegaya say u dhi- say u dhisan tahay asliga maadadan muxuu yahay kelmadan facala la yihahda matalan wasniga yani dahaba la yihahda facala buu ku leeyahay matalan wuu kugu dhisayaa maaragtay Ee, mufradaadkuna wuxuu ku sheegaa macnaheedii macnaheed wuxuu ku leeyahay kelmadan maaragtay la yihahda matalan jaa mufradkeedi waxaa weye ataa oo kale wuu ku macnaynaya jalasa muraadifkeedi waa qacad oo kale mufradka waxaad ka- waxaad ka helaysaa qawaamiistaad ka helaysaa ama dishaneeriyada aad ka helaysaa ama qawaamiista ama cajabtaad ka helaysaa taas waa xagga kelmadda markii xagga jumladaha loo yimaado iyo luqada kelmadihiisa u dhismayeen iyo weerarihiisa u dhismayaan waxaad u imanaysaa iyadana ka- markaas weye marka naxwada doorkiisa imanayo oo siday kelmadihiisu raacraacayaan iyo say shakilkooda aakhirka noqonayo xarakadooda noqonayso naxwa ayaa loo adeegsadaa xagga binaaga jumladda xagga eh, macnaha jumladana cilmi balaaqa markaas isna imanaya oo cilmi balaaqa cilmi macaani baa kamid saa ogtihiin oo macnaha ayuu isaguna ka sheekeeya marka taa haddaan ka gudbo oo usoo noqdo su-aashaydii ahayd carabigu wuxuu leeyahay maxaa la yidhahda xikam iyo xikan buu leeyahay maxaa xikma waxaan ka xasuustaa ee, carabi wuu xikmada badan yahay xikma badan bay ku hadlaan wax soo koobi kara maaha bal dhowr halkan aan aan sheeg sheego bal waxay yidhaahdaan idaa kunta kaduuban fakun dakuuran oo macnaheedu yahay haddaad been low tahay been badane tahay xusuus badane noqo haddii kale waa isbaraanbarinaysa markiiba beentaada waa- waa waa la kashfaya moogtahay Ee, waxay kaloo yidhaahdaan alraa'idu laa yakdibu ahlah ninka sahaamiyaha ama sanka loo dirsaday dadkii dee dirsaday un beenuma sheego xaqiiqadu waa uu farta ka saara soo ma saasay yidhahdaan waxay kaloo yidhahdaan laysa almu- almukhbaru kalmucaayin qofka loo sheegay lamid maaha kii goob sheega waxaan arkay maaha warkii wax ku- waxbaa iska bedeli kara soo ma waxay kaloo yidhaahdaan kullu inaa'in bimaa fiihi yandax shay kasta wixii uu ku jiro unbaa ka daata ama uu kusoo bur- kasoo burqada la yidhahdaa soo maogtay waxyaalahaasoo dhan baa ka mid a xikamka waxaa ka mid a kuwaasaa ka mid a waxaa kaloo ka mid a waxay yidhahdaan markay reer baadiyaha maarata ay yasayaan xoogaa in tastamic min almaciidi bilmaciidiyi khayrun min an taraah in reer baadiyaha in lagaaga sheekeeyaa fiican in aragto ma fiican bay yidhahdaan intaana way yidhahdaan marka aragu xikma badan yahay aad u xikma badan yahay waa tahay ee, gebagabada ayaan ku dhownahay ee, sheekh cali isla xikamkaas waxbuu ka taabtay ee, sheekh cabdulilaah isla weliba ee mahmahayooyinka maxaad nooga soo qaban karaysaa waxaa la yidhaahdaa carabiga mahmahayooyinkiisu aad bay uga duwan yihiin luqadaha kale Ah, bismillaah Ah, runtii waxa weye luqada carabigu hadda waa luqa waasaca oo dhinacyo badan bay taabanaysaa amthaasha ama tusaalayaa waxa loo yaqaano maamahayooyinka qur-aanka ilaahay subxaana watacaala in badan ku soo qaatay waxaana qur-aanka lagu sheegay in dadka caalimiinta ay fahmaan bis waxaa laga maal inta tusaale la bixiy inaan dad kale aysan garan karin baa dhici karta Eh, laakiin luqada marka fa- ballaaraheeda waxaa ka mid a iyo waxyaalaha xikmadda ay xambaarsan tahay in mahmaaha erayaro kooban macno weyn lagu gudanayo baa ka mid a marka haddaan tusaalayaal aan soo qaadano hadda tusaale markay rabaan qofkan wuxuu shay buu ka cararayaa shaygaanu ka cararayo shay kasii daran buu ku dhaco mahmaaya oleeda agtooda waxay yidhahdaan kal mustajiri min aramdaai binnaar soomaali meesha yidhahdaan kudka guura qanja u guur macnaha meelaad meel baad joogtay meeshii waxbaa ku dhibsatay meel kasii darana dalaq sii tiraadana marka iyadoo eragaas kooban bay ku gudanayaan waxaa ka mid a qofka hadduu xigmad ku hadlo oo hadal run badan sheego oo cajiib badan uu ku hadlo waxay yidhaahdaan laa fuda fuuka macnaha afkaacaan lagu qabay ninkan maasha allah si fiican buu hadla baa la yidhahdaa moogtaa Ee, tusaale ahaan markii had dood socoto xiwaar baa socda waa waxbaa dad cad baa loo qaybinaya waa la murmaya waa- waxbaa la naqshadanaya soo maha qofka ugu dambeeya ee hadalka dhanba kala gooye ee lagu kala baxo markay cabirayaan ay waxay ka cabiraan yani dad ishaysta oo ay gabar u timid abiga ku kala saartay arrintii marka ay soo kala goysaa loo marka waxaa loo isticmaalaa maxmaada gabarba ha ku soo aroorto laakiin qof kasta oo kala gooya arrin soc laisku haysa dood ahayd marka waxaa leedaha qadacad eh, jahiisatu qawla kulli khatiib tusaale markay cabirayaan dadka oo yani say iskula socdaan dadka bulshadu waa qayb qayb dhalinyaro dhalinyaro la socotaan odayaal odayaasha la socdaan faasiqiinta faasiqiinta la socdaan waadadu waadada la socdaan waxay leeyihin atuyuuru calaa ashkaaliha taqa shimba shimbarkiisu waa la duulaa arwaaxu junuudu mujanada soomaalida waxay ka meesha yidhahdaan baashimbarkiisa loo duulaa halkaas ka keenay manaa duyur calaa ashkaaliha taqac tusaale qofka fidnoolaha ah oo fidnada mar kasta horiya dagaalada kacsha qabaa'ilka isku dira markay mahmaay usoo qaadanayo waxay leeyihin carabtu eh, saba zayta cala annaar fidnadii sii horiyey balaayadii taagnayd buuga sii daraba waa ka dare midkaas meesha ka dara yidhahda dadka qaar waa mid ka daray baashi waa leeyahay markay ka hadlayaan qofka marhaabita samaynaya waxaan jirin budadka u sharxaya been ah khuraafaad oo diin ahayn ama caqli ahayn ama xun bura dadka inuu kala dhacsiiyo waxay yidhaahdaan dara ramaada fi lcuyuun dara ramaad fi lcuyuun dadkiibuu macnaha m- marin habaabiyey ummadda marin habaabiyey marin habaabiyey meel xun buu u tilmaamay wey maanaha markay ka hadlayaan tusaale ahaan waxaa loo yaqaano een, ay rabaan inay cabiraan dagaalka hurintiisa oo kale dadka dagaalada ugu baantuma waxay yidhaahdaan daqa dabuula xarbi dabuula xarb ninka dagaal buu iclaamiyey uu ku baaqay oo hurinayaa marka amsilada aad bay u fara badan tahay oo haddii maanta la tiriyo aad bay u badanayaan oo aad bay u tiro badan yihiin kutuba waa laga qoroba amsaasha carabiga ka hadlay marka waa luuqad fa- dhan kastaba la dhihi karo way ka dhisan tahay marka een, qofkii amilooyinkan ama mahmahayooyinka ee weliba si gaara u barta maxaa faa'iido ay u leedahay mahmaayadu waa xikam waaweyn soomaalida waa taqaanaa markay rabaan inay odayaashu mahmaahaan markay rabaan inay arrin ay ka hadlaan mahmaaha ay ku bilaabaan soomaaliya sooma waa xikam mar midda kale waxa weye mahmaahdu waxay tusinaysaa cumqi dheer Ha, tusaale ahaan waxay carabta kale waxaa tusoo ka mid a qofka hadduu fursadda ka faa'iidaysan waayo tusaale ahaan mahmaha loo soo qaataa mahmaahdu arrin bay ku tiri markii hore laakiin qof kastay ku dhacdaa asayfa dayacti laban bay guleeyihin macnaa fursadda kamaada faa'iidaysa fursaddan waa ku seegta marka waxa weye waa waa xikam oo erey yaroo kooban oo haddana macno dheer looga dan leeyahay marka fa- marka fahamkay soo dhawaysaa waxbaa lagu soo aruuriyaa faa'iido badan bay leedahay marka waayahay abshir luqadda carabiga xikamkeeda marka ee, laga hadlo waa wax aada u badan bal xagga gabayada maadaama ay saaxiibayaasha mahmahyooyinka ay ka eegeen een, xagga gabayada horta waxaan kuu sheegaa midan oo maahmaahda caadiga aniga hal matal baa jira markaan arko waa markaan qosla- ku qoslaa macnaha carabta waxay dhahaan carabta waxay tidhahdaa ikhtalafa lisaan dahra almasruuq yani labatu hadday iskhilaafaan wixii laxadaa soo baxay macnaha marka gabayaalka shicrulxikma shicirka horta carabiga luqadda carabiga een, asal waxaa badan shicirka oo luqadii waxaa la dhahaa luqadii nasri waa dhunt wax yar baa laga hayaa waxay dhaheen ashicru diiwaanu carab carab diiwaankeedii nuxurkii diinteedii cilmigeedii caqligeedii shicir buu ku jiraa marka tiraabta waxaa ka badan ee, gabayga inta la- macnaha way dhun inta hadda la hayo xariyan macnaha qarnigii nabiga sal sl xilligiisii aduu boqol iyo konton wixii ka sokeeyey gabayga waa la hayaa yani nabiga ka hor yani boqol iyo konton laga soo bilaabo marka nafri waa dhumay marka shicirkii carbeed wuxuu isugu jiraa shicir badankiisu dee waa shicir xamaasad iyo dagaal qaarna waa shicir dee waxyaalo kale iyo khamre iyo dumar iyo waxaas ka hadlayo qaar waxaa jiro shicru xikmati kaa marka laba bayd saddex bayd bes baan ku soo koobayaa mid nebigeenna wuxuu u qiray inuu yahay nuxur leeyahay nebigu wuxuu yidhi astaqu kelimatin qaalaha shaacir bayd ka imaan doona weeye waxaa iskalin saxaabiya maxaa la yidhahdaa labjid wuxuu yidhi alaa kullu shayin maa khala allaaha baatilu wa kullu naciimin laa maxaalata zacilu yani wixii ilaahay ka soo haray waa khalaas weeye wax naciimo kasta iyo adduun kasta wax kasta way dhammaanayaan allah nin kale wuxuu yidhi wama almaalu waalahluuna ilaa wadaa'icu walaa budda yowman an turadda alwadaa'icu xoolahan iyo ciyaalkiiyo dumarkiyo waa ammaan lagu dhiibtay dee haddii kaa dhintaan haddii lagaa qaatana waa ammaan lagaa qaatay khalaas ha ka daba ooyin nin kala wuxuu yidhi asna waa saxaabi kale wuxuu yidhi kullu bnu unsaa wain qaalat salaamatuhu yowman calaa aalatin xadbaa maxmuulu qof kastow maalin unbaa nacas lagu saarin Ha, ama isla weynow ama adduunya ha ku mashquuliso maalin ayaa nacas lagu saaraya marka dee shicrulxikmati iyo maaragtay eh, lama soo koobi karo Eh, waxaan u malayn dee haddana disaadan kugu akhriyay dee gabayga carabta way ku gabyaanoo gabayga maaragtay carabigu waa lagu soodaya waa lagu soodayaa marka hadda maku soodaynayna aad baan usoo dhaweynaynaa bismillah Een, kaa hore oo labada hore waxaad dhahaysa maalan alaa kullu shayin maa khala allaaha baatilu wakullu naciimin laa maxalaata zaa'ilu wama almaalu waalahluuna ilaa wadaa'icu walaa budda yowman an turadda alwadaa'icu marka een, soomaaliduna hadda xataa culammadan soomaalida dadka wax barta gabayaalka carabigu mid kasta cod khaas u leeyahay ay ku gartaan baxarkiisa wasankiisa kana waxaa dhaha dhawiil waa tahay su-aalaha gebagabada ayaan imika gelaynaa mixwarka ugu dambeeya een, ha yeeshe ee ka soke abshir waa isla adiga ee luqadda carabiga ee waxaa laga hadlay oo marar badan la taataabtay inay soomaalidu in badan oo ka mid ah ay ku furan tahay adigu maxaad kusoo koobi kartaa cilaaqada carabiga iyo soomaaliga ka dhexaysa horta walaal marka koobaad horta carab daris baa nahay marka wax kasta laga soo tago iyo wax kale hor daris baa nahay dee haddaad hadda boosad joogto cadan intay kuu jirta waad garanaysaa marka dadkan ma kala fogin isku dhaqan baa nahay hadda shay caali misaalku soo qaadayuro calaa ashkaaliha taqacusa maahan suugaan dadka yaqaana soomaalida waxay ku leeyihiin suugaanta soomaalida waa koobi tii carabta waay marka horta carab daris baa nahay dad darisana in luqad kala qaataan oo is-saameeyaan oo ismaarta kusoo guuraan oo ismaadaan oo is-dhalaan horta baciid maahan marka calaaqa weyn baa ka dhexaysa af soomaaliga carabiga macnaha waxa rabtaa baan filayaa ma hiya alcalaaqa soomaahan bayna soomaaliga iyo carabiga maxaa ka dhexeeya waa sidaa hay horta luqadan soomaaliga hadda aan ku hadalno xagga erayaalka haddaan eegno waqti badan anuu kuma bixin laakiin maalin dhaweytaanoo qaamuus gacanta ku haya baa waxaan fiirfiirshay kelimaad yar oo inta hadda luqadan aan ku hadalno soomaaliga caadiga oo baadiyaha laga yaqaano marka adaankaa bilaabaya Een, koofiyad cimaamad qamiis saacad qalin kitaab musalle sijaayad loox aabe samo ardo milcaqa midi sakiin saabuun saliid firaash sariir kursi muraayad baab faas sokor mows cambe babaay ma dhamayn kartid lama soo koobi karo dhammaan hadda qaamuuska osmaali waaye waxaan kaloo ku la yaabay
ambagu dartaan umalayn cambow carabi wey sax qaamuuska hadda wuxuu kule alcambow faakiha waaye walba bay kadalik way dhici karta in luqadaha qaarkood iska yaqaanaan kitaab marka qaamuus oo qadiim ah baan furay marka wuxuu leeyahay wuxuu yidhi ballaq albaab ballaq albaab fataxu calaa misraacihi wuxuu- waxaa la dhaha ballaq albaab markii albaabka laba baabba la furo waxaa la dhahay ballaqa hadda carabta caadiga ma taqaano ana waa naqaanaa ballaqa waxaa weeye marka albaabka xoog loo ballaqa waaye marka mararka qaar carabta anaga dheerino Marka la fiiriyo. haddii een, aan kuugu daro een, waxaaba la dhahaaba dad soomaali ah carab ma xaban karaan sababtoo carabtu way fahmaysa Ee, hadda ka hor anigu waxaan u taagnaa qisa carabaha ka dhacday laba gabdhood oo soomaali ah ayaa nin caraba iskhilaafeen barnaamij arrimo telefoon wax noocaas ay ka dirsadeen bay isu khilaafeen marka waxay tiri naawuuna khiyaana carabki waxaan qaxay wallaahi wallaahi lastu khaa'in buu yidhi marka waxay tii naawuuna fahmay wuxuu dabcan fahimtu calaykum saas way marka marka lasma gaadi karo saas waa tahay dhegaystayaal qaybaha dambe ee barnaamijka ayaannu soo gaarnay oo maanta aanu ku eegayno luqadda carabiga halkudhiganuna waxa uu ahaa kuma ayaa leh luqadda carabiga jawaabta waa gebagabada barnaamijka sheekh cabdulilaah kuma ayaa leh luqadda carabiga horta luqada carabiga waxaa iskale qof kastoo maanta koonkan ku noolba leanna risaaladan eh, la soo diray iyo diintan iyo luqadan lala soo diray nin kastayba khusaysaa inuu waajib ku tahay inuu qaataba laakiin si gaara waxaa u see- waxaa u sii leh milyaarka iyo nisfka mu- muslimiinta maanta adduunka tirakoobka la sheego waa hal milyaar iyo iyo shan boqol oo milyan oo muslimiina jira la yihahda intaba waxaa weye way leeyihiin qof kastoo iyaga ka mid uu u baahan yahay qof kastoo iyaga ka midana waxbuu ka yaqaanaa faatixada uu ku tukada ha ahaatee salaad wuxuu ku tukada ha noqotee waxbuu ka yaqaanaa marka waxaa iska luuqadan carabi gaaruma laha dad uu bartay oo keliya oo maaragtay ina gaaruma laha qo- een jinsiyad gooni gaaruma laha qof kastoo muslima ayaa luuqadan iskale waa luqatu lmuslimiina caamatan wey luuqadan insha allahu taala waayahay sheekh cali mar haddii xaalku uu sidaas yahay maxaad eh, u soo jeedinaysaa dadka ku dhagaysanaya gaar ahaan soomaalida weliba eh, hadalkaygii ugu horreeyay waxaad ku muujisay in barashada luqadda tan ay tahay waajib maadaama eh, diintii aan la gudan karin la-aanteed malaa yatimul waajibu ilaa bihi fa huwa waajib waa maxay dardaaranka jasaakallah khayr baaraka sida hadda qaacidadaad sheegtay haddee maadaama ay ku xiran tahay fahamkii diin- diintooda ay ku xiran tahay barashadeedii waxaa waajibku ah dadka muslimiinta inay luuqada carbe si fiican u dhuuxaan bartaan maadaama luuqadoodii ay tahay asalka ahayd ayagu iska leeyihiin sida sheekh cabdilaah noo sheegay intay waxyaa kale ku lugu ilahaayeen wax kasoo gelaya aan la arag hadda waxaa arkaysa luuqado kale lagu orordayo marka inay muhiim tahay dadku inay u soo jeestaan luuqadan fahamkeeda iyo daraasaynteeda barashadeeda owlaadooda ay ku tarbiyeeyaan ee, in luuqadan jeclaadaan maadaama ay diinkooda fahamkooda ku xiran yahay waajib ayay ku noqonaysaa qof kasta luuqada carbeed inuu wax ka fahmo imaam shaafici raximah allahu tacala balada kule wuxuu daraasay jiraaley nimankii carabeed ashcartooda waa aad u xifdin jire nin sheekha marka wuxuu yidhi nin waxaa fiicnaalay meeshan carabka isku baabi'inayso ashcartan carabeed iyo waxaan xifdinayso inaad maarata fiqiga diinta iyo kitaabkii sunnada aad aad u dhex gasho markaasu iyaga dartoodanba u baranayaa waxaa shicirkaan u baranayaan oo nimanka ashcaartooda u xifdinayaa waa kitaabkii sunnada inaanba iyaga ku qaadaan rabaa buyi marka yacni culimmadu waxay yidhahdeen markay ka hadlay hadda jamacaadkan munxarifada ah ee diinta ka leexday dad badan waxaa jira mugta muslimiin sheegan u intisaabaya haddana diinta ka fahmi waayey oo kutubtan faraha badan ee caqiidada laga qora ama qayrkood lagu radinayo waxay leeyihin asal waxa u ah fahamka carab luuqada carbeed bay ka qaldameen macnaa qur-aankii iyo sunnadii si xun bay u fasirayaan maxaa fasirkeenaya qaldaan luuqadii baysan aqoonin dadka laakiin luuqada yaqaanaa waxay fahmayaan ujeedka laga leeyahy aayadan iyo xadiidkan ujeedka laga leeyahy marka inay si xun u fasiraan oo taawiil xun saaraan oo la qalloocato waxaa asal u ah leeyo cijmada iyo ca- carab- carabigiisa garanaynin oo luuqadaas ay ka leexdeen marka maadaama fahamkiis toosnaaba uu ku xiran yahay in halkaa loo noqdo dadka iyo carabigii bartaan baan kula ugu naseexayana markasay joogaan jazaakumulla waa hagaag Een, abshir adiga ayaa inoo soo gebagabeynaya waa maxay dardaarankaaga bismillah waxaa weeyaan horta walaal luqadahan hadda aan adduunka maanta caalamka laga barto waa luqado jaanis ku soo baxay weeye ingiriiska oo kale waxay yidhaahdaan intuusan gumaysiga bilaabinin waxaa lagu hadli jiray koonfurta bes ingiriiska galtara bes baa lagu hadli jiray maantana waxay musharax u tahay u sharaxan tahay inay baaba'do haddii matalan awood kale ay caalamka soo baxay shiinahoo kale la qadar allah ingiriiska waa laga tegayaa waa luqado jaanis ku dhisan waaye iyo siyaasad weeye luqadaa marka khaalidka waa luqada diinta ilaa nin reer galbeeda wuxuu yidhi qofkii doona inuu qoro kitaab waara carabi ha ku qoro ma dhumahay werigiisa dardaaranku waxa weeyaan walaalaha muslimiinta soomaalida waxaan leeyahay aynamaa kaanu ilmihiina carabiga bara guryaha kusoo bara masaajida carabiga ha lagu dhigo khudbooyinka carabiga ha lagu akhriyo kutubta carabiga ha lagu daraaseeyo luqaddu waa luqadeeni waa luqadu diine luqadaas aan barano luqadahan kalena wixii un xaajo ah aan u baranay aysan qasad noo noqon insha allahu tacaala jazaaka allah khayr waa hagaag dhegaystayaal intaa ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijka diiradda jimcaha oo aan maanta ku eegaynay luqadda carabiga iyo weliba muhiimadeeda waxaa marti inoo ahaa oo nagala qayb galay aqoonyahan abshir xaaji faarax sheekh cabdul ilaah iyo sheekh cali cabdulaahi sheekh cali katiin tan iyo intaynu ku kulmi doonno barnaamij noocaana waxaan idinku dhaafaynaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون طال ليل الأنيق دمعكم في العيون ما لكم تلبسون حلة البيس ما لكم تلبسون حلة البيس زمجري رعود أنت يا أحلى نشيد وزاري يا وسود نحن قوم وقود نحن روح الشهيد حزبنا لا يفيد يوم كان الكتاب في قلوب الشباب هاديا للصواب يستذل الصيام يوم كان الكتاب في قلوب الشباب أمة لم تهن كيف أمست إذا مرتعا للفتن مزقتها المحن دب فيها الوهن شرداتها المحن أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها